laakiin kusoo dhawow idaacadda s b s laanta afka soomaaliga marka hore waa dhowahay aad baad mahadsan tahay ibraahim baafo
n waxaan la soconnaa in australia aad timid sababtaa u timidna waan dareemi karaa dabcan waxaa ka qayb gashay munaasabaddii kowda agost ee jaaliyadda puntland ay kuga casuumeen bal safarkaagi horta iiga sheekeey australia iyo markii aad yurub isbabar dhigto safarka ka bilaab kaas inaan la sheegina ku fiicantahay maa naga dahist haye haddaan soo xasuustaba waxa weeye meel baa i xanuunta maxaa yeelay waa safar aad u fog dabcan kaaga sheekeyn maayo baafo dabcan hal meel baan ka wada imaan ani adigaba marka safarka inkastoo de dadka uu xoogaa kala fudud yahay laakiin anigu dabcan transitkan aan xoogaa isoo dilay maxaa yeelay afar iyo labaatan saac baan ilaa iyo london ilaa iyo australia aan usoo socdo melbourne waa tahay laki intaas kadib waxaan jeclahay inaan wax kaa weydiiyo waxaad tahay fanaanad caan ah oo galbeedka yurub iyo adduunka intiisa kaleba si wanaagsan loogu yaqaan dabcan waxaa bayskaagun uu yahay hadda london inkastoo holland aad hore u deganeed bal waayahaga fanka xoogaa yar haddii aad gow nooga siisa fanka marka aan kusoo biiray baafo goorsaa usii fog maaha waa labadii kun inkastoo sheeqal kulli aan iska ahay oo fanka iyo dhanka maadaama dee aan wariyana aan ahaa laakiin fanka igu horeeyey wariyaha marka ugu horeyso labada kun fankan ku biiray then labada kun iyo iyo saddexdii baan warinimada aan saxaafadda aan ku biiray marka waa isku dhinac wada qof walbaba habi buu leeyahay habigeygiibaa wuxuu galay anigu dhanka fanka fankaygana wuxuu kasoo bilaabmay puntland gaar ahaan gaalkacyo heese badan waa qaaday balse dee intay tiradii ka bateen baafo baa intii ugu horeysay intii ugu dambeysay aanan kala saari karinba waxaa wanaagsan in inay wax yaro kooban ay ahaadaan laakiin aad bay u badan yihiin heesahayga waayahay fanaaniinta dambe marka aan leeyahay fanaaniinta dambe waxaad fursad u hesheen in heesaha dhinaca muuqaalka aad badisaan horey waxaan u dhegeysan jirnay heesa cod ah laakiin hadda waxaa badan heesaha muuqaalka oo sida maarkan kalibyada la sameeyey oo dadkuna ay aada u jeclaysteen waxaan arkaa heese aad u fara badan oo dhanka muuqaalka inaad leedahay heesahaaga heestee aad leedahay bal horta caawa dhegeystayaashan usoo qabanaa qof walba waxa weeye hees heesahayga mid ka mid a unbuu jecel yahay laakiin kalaki ahaan haddii la i yiraahdo wixii cusub caalankan jecel hadda sanadka cusba universal t v heese ka baxayo waxaa jiro oo aniga aan qaado kuwa cusub unbaan hadda dabcan dabka saaran hadda laakiin heesahaygii hore iyo kuwii dhexe kuwii dambe waa wada tob weeye saan jecelahay waay aan ku bilaawna marka heesaha cusub sida aad sheegtay waxaa jirta hees la yirahda hayla guursan maxaa loola jeedaa abaabala
haye heestaasi dabcan waxaa loola jeedaa gabar saygeeda markaasi uu dabcan ku cusub yahay waa hordhac arintu waxa weeye sii waananaysaa waa waana maahe waxa weeye cagajugleen weeye hayla guursan saaxiib aniga aan isguursanna ma xumo naag naag kale haba fiirinba aniga ha ila guursan gododla ha igu noqon nimanyaasha waxay u badan yihiin waa og tahay in atriishadan markii la guursado tan ayadoon la qancin oo meel la saarin xabad kalaa loo boodaa marka waa loo sii digaya waxaa leeyahay hayla marka guursan digniin waaye ninyo hayla guursan gododlaha igu noqon maadaama aniga hadda ay rabto maxaa ka mid a ereyada bal Een, waxaa ka mid ah heesta een, naftada godobudid u diidoo gees ha marin gaargaar guriyag leelaxdiga keena ha gabin gaaxsamayo oo guuxay keli haa goshayda way ku guuxay godladay awada galiilyo naftaan ha galin hagga sirin geesiyo oo hayla guursan gododle hayguba noqon gododle waa heesta saasay u dhacaysaa yaa sameeyey marka miraha heestan miraha heesta wiil aan aad aan halkan uga salaamayo baa sameeyey oo cabdi yaraa la yiraahdaa oo reer holan ah baa sameeyey laxankane shiish baa leh marka muusigana waxa weeye cabdiwahaaba cantarnaaji okay waay heestan ayaan dhegeystayaasha bal aan xoogaa yar aan ka maqlisiinaynaa in ay nala dhegeystaan
laakiin heestan kadib waxaa jira heese talanteele aad qaado waxaa kula qaada sida fanaanka altes oo kale haddii aan dhanka heesaha talanteeliga aan aan aan eegno waxaa jirta hees odranaysa darinteyda waan kaa duubtay waa cusubtaha iyadana maxaa heestan loola jeedaa bal haddii aad noo qeexdo ade heesaha waaweynka maxaa usoo qabsanaysaa waxa waaye iyadana dabcan waxa weeye isku tufitaan weeye isagiibaa dabcan dee qalad buu galay wuxuu rabaa intuu qalad galayo iga tegay inuu igu soo laabto minis waxa marka saaxiib markii hore waa ku soo dhoweeyey gogol fiicanaan kuu dhigay dan gogoshi adaa ka baxay markaa ka baxday baa waxaa rabtaa inay igu soo laabato darinteeda waa kaa duubtay
salligayga waa duubtay salliga darinteyda waa duubtay waay waa soo qaadanayna marka heestan ayaan jeclahay markana inaan xoogaan ka maqalno
duwana